faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidhiif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed boolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
bismillaahi raxmaan iraxiim kulan wacan dhegaysta kusoo dhowow qodobada warka habeen ee raadiyo cadaada caawi kuwada ugu dooroon dil loo adeegsada qarax miino oo lagu dilay guddoomiya degmada awdhiigle ee gobolka shabeellada hoose waxaana ka tacsiiyey mas-uuliyiin ka tirsana maamulka gobolka shabeellada hoose sanatarada aqalka sare ee dalka oo dood dheer kadib meel mariya sharciga canshuuraha iyo furdooyinka dalka wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya oo shir guddoomiye shir ay ka soo qayb galeen hay-adaha garsoorka dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo mas-uuliyeen ka socota beesha caalamka loogala hadlay garsoorka dalka kulamo xal loogu raadinaya xiisadda siyaasadeed ee maalmihii lasoo dhaafay ka taagneed degmada buulo bardo oo ka bilowda gudaha degmadaasi wasiirka waxbarashada tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo kulan la qaatay wafdi ka socda hay-adda yunisef kalana hadlay tayeenta waxbarashada dalka maamulka degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan oo ka hadlay fatahadda webiga shabeelle u ka geystay degmadaasi iyo khasaaraha ka dhashay golaha guurtida maamulka somalilan oo dacwad ka dhan oo ku saabsan muddo kordhinta golahaasi laga gudbiyey wasiirka difaaca dalka itoobiya oo ka hor yimid qorshaha ra-iisul wasaare abiid axmed iyo ku dhawaaqidda xisbiye cusub qodobada caalamka warka habeen dhegaysta aad ku maqli doonti waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka maraykanka oo la helay caddaymo xaddhaafa oo loo adeegsanaya mooshinka xilka qaadistiisa qodobadaas iyo qodobo kale goorrow ayaad maqli doontiin oo intaasi ka faahfaahsan balse iminka
kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo arbaca sii baxaysa qabiisna soo gelaysa taariikhda ay ku astaysan tahay afarta bisha laba-iyo tobnaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka warkaa oo dhan caaway anigoo maad nuure axmed ayaa la diyaara soona saaray ku soo dhowaada dhegaystayaal dil loo adeegsada qarax miino ayaa lagu dilay guddoomiyihii degmada awdhiigle ee gobolka shabeellada hoose waxaana ka tacsiiyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellada hoose faahfaahimo dheeraada ayaa waxa ay ka soo baxayeen qarax miino oo maantii lagu dilay guddoomiyihii degmada awdhiigle ee gobolka shabeellada hoose qaraxa lala beegtay guddoomiyaha degmada awdhiigle ayaa dhacay xilli uu guddoomiyaha marayay inta u dhexaysa degmada awdhiigle iyo deegaanka sabiib oo isla awdhiigle ka tirsan qaraxa ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay saddex askari oo ka mid ahaa ilaaliyihii guddoomiyihii geeriyooday allaha u naxariistay maxamed yarow ayaa muddo lix sano ah waxa uu guddoomiye ka ahaa degmada awdhiigle ee gobolka shabeellada hoose guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose aadan cali najax ayaa ka taxsiiyey qaraxa uu ku dhintay guddoomiyihii degmada awdhiigle uga taxsiiyey dhammaan ummadda soomaaliyeed si gaara ehelada iyo asxaabta uu ka geeriyooday sanatarada aqalka sare ee dalka ayaa dood dheer kadib meel mariya sharciga canshuuraha iyo furdooyinka ee dalka golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa xaruntooda aqalka sare ku yeeshay kulankii labaatan iyo koowaad kalfadhigii si lixaad uu shirgudoomin iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare sanatar abshir maxamed axmed abshir bukhaari sidoo kale waxaa goobjoog ahaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare sanatar mawlid xuseen guhaad waxaana ajadaha kulanka maantu ahaa akhrinta saddexaad ee hindisharciyeedka canshuuraha iyo fardooyinka guddoomiye ku-xigeenka guddiga dhaqaalaha ee golaha aqalka sare sanatar deeqa xasan xuseen ayaa golaha ka hor akhrisay akhrintii saddexaad ee hindisharciyeedka canshuuraha iyo fardooyinka guddiga dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga warshadaha iyo isgaarsiinta iyo dalxiiska ee aqalka sare ayaa mariyey akhrintii saddexaad ee hindisharciyeedkii cashuuraha iyo fardooyinka golaha aqalka sare ayaa ansixiyey iyagoo meel marsiiyey akhrintii saddexaad ee hindisharciyeedka cashuuraha iyo fardooyinka waxaana ogolaatay soddon iyo laba sanatar wax diiday iyo wax ka aamusa midna ma jirin qaar ka mid a xildhibaanadii ka soo qaybgala kulanka ayaa aragtidooda ka dheebtay sharciyada maanta la meelmariyey
sharcigan ahamiyad weyn ayuu leeyahay waana taariikhi runtii in konton sannadood kadib dalkan lixdan iyo sagaalkii ayaa ugu dambaysay xisbiye ka hana qaada oo la laalay sharcigii xisbiyada in konton sano kadib baarlamaanka soomaaliya looga doodo sharci doorashooyinna runtii waa taariikh wuxuuna ahamiyad u leeyahay oo lambarka koowaad sharciyada doorashooyinku waxay nambarka labaad ka yihiin muhiimadda shuruucda dastuurka keliyaha ka horreeya adduunyada dimuqraadiga dastuurka waxaa ku xiga sharciga doorashooyinka marka sidaasuu ahmiyad u leeyahay waana ka muuqataa xildhibaanadu maanta siday isugu qoreen midda ugu muhiimsanna waxay tahay waxaa lasoo qoray in dumarka la siinayo yacni tixgelin tixgelin wax looma jiro waa in boqolkiiba soddonkooda loo caddeeya oo si xor ah loo helaa haddii kale ragga mees fadhiya qaybtood baa dumar soo noqonaya waxba ha isku mashquulina dumarka hadda jooga keliya idinka laftigiina lagu khasbinina sharciga soddonkaana la ansixisaan ama nala qaatan marka waxaa doonayaa dumarku inay qoondadooda iyagoo xore helaan anigoo aaminsan weliba inay dumarku dayacin boqolku sababtaa sideedda kaas fadhiya haddii sharcigan markii lasoo diidin qaybinaya ay diidi lahaayeen ama ay dhihi lahaayeen waxaa u baahannahay qoondadeen noocad ma dhacdeen inaa waxaa soo qortaan laba gabdhoodaa lagu daray maalinta ugu horeysay xidda in laga doodo markii shan iyo toban kas laba keliya laga dhigayay olmost in shan laga dhiga ama toddoba ahayd laakiin way dhacday in laba gabdhood si laga dhigo ay dumar ku qancaan isku xinaantoodaa keenay hindasasharciyeedkan qodobada ugu muhiimsan ood muddo in aadka looga hadlo waa qaybta ku saabsan modelka ama habka doorashada haddaad fiirisaan qodobka koo iyo tobanaad guddiga aan saarnay iyo xukuumadda labaduba waxay isku waafaqeen in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo codah oo ku salaysan nidaamka xisbiyadu ay u tartamayaan talada dalka wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa shir guddoomiye shir ay ka soo qayb galeen hay-adaha garsoorka dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo mas-uuliyiin ka socota beesha caalamka oo looga hadlay garsoorka dalka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaa maanta ka qabsoomay shir saddex biloodla ah oo ay isugu yimaadeen dhammaan hay-adaha bahda cadaaladda heer federaal iyo kuwa dowlad goboleed iyo dhinacyada deeqbixiyaasha taageera bahda cadaaladda ee soomaaliya saaxiibada la shaqeeyo isugu jira hay-ada qaramada midoobay iyo kuwo kaleoo caalami ah shirka waxaa shir guddoominaya wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya abukaate xasan xuseen xaaji waxaana goobjoog ahaa madax ka socota midooda yurub madaxda fulinta amisom xeer ilaaliyaha qaranka iyo wasiirka cadaaladda koonfur galbeed shirka ayaa waxaa lagu soo bandhigay waxqabadkii sanadkii dhammaaday iyo horumarka ay ku tillaabsadeen hay-adaha bahda cadaaladda ee federaal iyo kuwa dowlad goboleedyada wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya abuukaate xasan xuseen xaaji oo warbaahinta la hadlay shirka markii soo dhammaaday kadib ayaa faahfaahin dheer iyo ka bixiyay shirka waxaa looga hadlay
dowlad goboleedada iyo bahda cadaaladda federaalka waxaana shirkan lagu soo bandhigay waxqabadkii bahda cadaaladda guud ahaan iyo wasaaradda cadaaladda xagga horumarka dacwooyinka la xiriiro maxkamadaha dowladda dhexe iyo dowladaha dowlad goboleedadaba keesiskii maxkamadahaas soo gaaray iyo keesiskaas sidii maaragtay loo maareeyey go-aamada looga gaaray guud ahaan numberkoob iyo halkaas la keenay dowlad goboleedadina waxay keeneen maxkamadahooda si ay u shaqaynayaan iyo keesiskii ay qabteen waxaa kaloo laga hadlay nidaamka xalinta khilaafaadka dadban oo wakaalada oona ka hirgalay dowlad goboleedyada nidaamkaas oo ku dhisan in la xaliyo khilaafka bulshada u dhexayso ayadoo la marayo dhaqanka suuban iyo shareecada islaamka iyo shuruucda dalku i yaallo waxaa lasoo gudbiyey iyadana macluumaad faahfaahsan magaalooyinkii ay ka jireen nidaamkaas oo xalinta khilaafaadka dadban in la xaliya iyadana khilaafaad aada iyo aada u fara badan iyo barnaamijkaas iyo in lasii wado oo lasii xoojiyo waxaa laga hadlay nidaamka maxkamadaha in la horumariyo goobo badan oo maxkamadaha ay leeyihiin dowlad goboleedada iyo dowladda dhexaba la hagaajiyo loo helo goobo lagu shaqayn karo oo loo raadiyo in la dhiso oo dhaqaalena loo helo run ahaantii meelaha laga hadlay waxaa ka mid ahaa koonfur galbeed hirshabeelle iyo jubbaland iyo iyo galmudug ayadoo jirtay puntlandna ay maxkamada hadda ay u baahdeen ayagana in loo raadiyo guud ahaan waxaa ka soo qiibgalay kale shirkan safaaradaha daneeyo bahda cadaaladda ay ugu horeysay safaaradda netherland iyo e u da oo sweden iyo european unionka guud ahaan maraykanka iyo dowladda ingiriiska oo u matalaysay david la yidhaahdo oo yacni david u matalaysay marka waxaa kale oo oo runtii aada iyo aad looga hadlay horumarka xabsiyada dalka
kulamo xal lagu raadinaya xiisad siyaasadeed oo maalmihii lasoo dhaafay ka taagneed degmada buulobarde ee gobolka hiiraan ayaa ka bilowday gudaha degmadaasi xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya warkan
magaalada bulobarde ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle waxaa weli ka taagan xiisad siyaasadeed oo u dhexaysa dadka deegaanka iyo maamulka hirshabeelle si gaara wasaaradda arrimaha gudaha maamulkaasi taasoo doonaysa in maamul u magacooda ay geyso magaalada bulobarde ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle sababteen ah in dadka deegaankaasi ay kasoo horjeestaan kadib banaanbax xoogan oo shir ah ka dhacay magaalada bulobarde ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle magaalada bulobarde gobolka hiiraan iyo hirshabeelle waxaa ka socda kulamo u dhexeeya mas-uuliyiin ka socotay maamulka hirshabeelle si gaara baarlamaanka maamulkaasi oo deg ahaan kasoo jeeda bulobardi iyo waxgaradka deegaanada bulobardi iyo deegaanada ku dhow dhow kuwaasoo xal lagu raadinayo xiisad siyaasiyada u dhexaysa bulshada ku nool magaalada bulobardi ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle iyo maamulka hirshabeelle taas oo ku aadan xilkaqaayista markaas ay ku samayso mas-uuliyiinta maamulka magaalada bulobardi iyo la tashi la-aanta mas-uuliyiinta loogu soo magacaabayo magaaladaasi warar hoose oon ka helayna kulamada u dhexeeya waxgaradka deegaanka bulobarde iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxay kusoo warramayaan in qodobo qaar laisku fahmi waayo islamarkaasna sababto in lagu kala tago qaar ka mida kulamadii mas-uuliyiinta hirshabeelle iyo waxgaradka magaalada bulobarde gobolka hiiraan hirshabeelle ku dhex maray magaaladaasi qof ka mida dadka ka qayb galay kulamada u dhexeeya waxgaradka deegaanka bulobarde iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo diidan magaciisa aan u adeegsano warbaahinta oo la hadla radio cadad waxauu sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle ay dhibaato ka aloosiiso qaybo ka mida gobolka hiiraan si gaara magaalada bulobarde gobolka hiiraan iyo hirshabeelle oo iminka ay ka taagan tahay xiisad u dhexaysa waxgaradka deegaankaasi iyo wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle wuxuu sheegay in dhibaatada ka alabsan gobolka iyo banaanbixi shalay ka dhacay uu ka dambeeyey madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare oo isagoo doonaya in xaalad amni oo xumo ay kusoo wajahdo magaaladaasi islamarkaasna dhibaato kale ay ka dhacdo wuxuu isagoo sii hadlayay uu sheegay in maamulka hirshabeelle iyo dowladda federaalka soomaaliya looga baahanyay in xaliyaan khilaafka u dhexeeya waxgaradka deegaanka iyo maamulka hirshabeelle taasoo ku aadan magacaabista maamulka magaalada bulobarde markasta ay soo magacowda wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle taasoo ka biidiideen waxgaradka magaalada bulobarde ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle isla markaasna maaragtay waxaa qaskaas ka dambeeya in awaare maxaa yeelay asigaa mas-uulka ah odayaasha asaa shalay la ballamay asaa yidhi kor salaa la samayna asaa uga baxay oo niman jifa ah laba dikreeto isaga daba qoray kii hore markii la bedelay nin jareeraha lagu bedelo layidhi si kumeel gaar ah usii shaqeeyo ninkii asigoon xafiiskii fadhiisan oon xafiiskii uusan geyn ayuu haddana nin kale soo magacaabay sidaas awgeed warqada oo sharci darro ah oo maaragtay tiro badan ayuu isaga dabageey odayaasha dhaqankana waxay yidhahaan waxaan maba doonayno waxaan ku ballanana maaha jidkana dabuulo burta ma laha isbedelaa loo baahan yahay waa in eh, maaragtay eh, doorashadii la keeno konsolka annaga wax naloo soo magacaabana ma doonayno Eh, waxa weeye arrintaas waxa weeye arrinta boodfala waayan waxaana mas-uul ka ah ina waare dadkiisii ayuu maaragtay amisoon u adeegsaday waa sharci darro waa nidaam darro wax dowladnimaa maaha waxaasu marka waxaa la doonayaa in maaragtay dowladda federaalka arrinta ka jirta guulo gurte in ay si deg deg ay usoo dhex galaan ayaa loo baahan yahay Eh, ninka la yidhaahdo eh, maaragtay madaxweynaha iyo madaxweyne ra-iisul wasaaraha waa in deg dega meeshaas ay u dhex galaan wax mas-uuliyad oo hirshabelle qaadi kartaa waa dad masaakiina oo waxba aan samaysan dadkana ku ciyaaraya ogtihiin beledweyne wixii ka dhacay masiibadii ka dhacday mas-uul waxa ka ahay dadka madaxan ka nahay lahay hal maalina wax loo qabtay ma jiraan haddana guulo buto waxay ka samaynayaan midii iyo mid ka daran in dowladda federaalka o arrintaas si degdeg ay usoo dhex gasho haddii kale wixii ka yimaada iyadaa mas-uulka ah meeshaas dhibaataa kasoo socota dad maanta waa ku dhimiye kuwana waa ku dhaawacmeen marka hadda guryahoodii laga raadiyo oo odayaal aan waxba hadlayn magaalada bulobarde ee gobolka hiiraan hirshabelle maalmin lasoo dhaafay waxaa ka taagnaa xiisad siyaasad u dhexaysay waxgaradka deegaankaasi iyo wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle taasoo salka ku haysay magacaabista mas-uuliyiinta degmadaasi oo markaas ay soo magacaawday mas-uuliyiintaas taasoo waxgaradka deegaanka ay kasoo horjeesteen
maamulka degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan ayaa ka hadla fatahaadda webiga shabeelle uu ka geystay degmadaasi iyo khasaaraha ka dhashay bashiir cabdulle cusmaan ayaa warkan beledweyn ooga soo diray webiga shabeelle ayaa ku fatahay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan waxaana uu saameyn ku yeeshay dadka ku nool degmada jalalaqsi iyo tuulooyinka hoostaga gudoomiyaha degmada jalalaqsi maxamed nuur dabaashe ayaa sheegay in biyaha fatahaada webiga shabeelle ee degmada jalalaqsi ay dhibaatooyin badan u geystaan dad beeraley ah oo ku nool degmada jalalaqsi burburkaas lixaadal oo naf iyo maalba ah oo hantidii ay dadku iska lahayn ay qoraxeedka ama jiilaalka beeraha ku raabsanayn halkaa ka waxaasaa ka baxay isla wigoo leexdad u dhashaa kanaalkaasaa ka baxa meeshaan culayskaasaa ka jiro waxaan markaa codsanaynaa ama amraynaa kuwa jallaqda jooga hay-adaha ku shuqul kale hadda kasoo qaadeen inay xidhaan buqahan oo kaleeto si ayna dadkaana dib damba ayna dhibaato u soo gaarin waxaan aad uga codsanaynaa inay halkaan yimaadeen dadkaan hilihili ee culayskaasu ka jiro waxaan leenahay dadka deeqaha bixiyo ee runtii danee soomaaliya cid kastaba ahaadaan ama cid kasta oo muslima oo ilaahay wax siiyey ama mataqaanaa dawladda soomaaliya ama hirshabeellaba waxaasaa ka jira degmada jallabsi intaas oo matoor ahaa xuduudda aan la leenahay shabeellada dhexa ilama aan la leenahay buulaburta wuxuu wiga la jeeda matoor sidaanay ku maqan yihiin hadda kii dambeena hadda saas uu ku buburo hadda halis uu ku yaa kansalasigana sidoo kale dowladda soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ayay ugu baaqay in wax loo qabto dadka ku nool degmada jalalaqsi iyo deegaanada kale ee hoostaga dadkaan wax ku dambeeya oo ilaahi abuurta ma laha qalqal iyo walwalaa ka muujinaynaa noloshooda waxaan leenahay marka ilaahaygi subxaana watacaala na deeqo gacantiisana deeqdo waxaan leenahay marka inay madaxda dalka soomaaliya amba hirshabeelle ha noqoto amba federaalka ha noqoto amba hay-adaha lookalka amba kuwa tarasha ha noqotee in galkaan laga soo gaaro dhammaan degmada jalafsi laga soo gaaro dhibaato ku meel ay degmada jalafsi maanta ku dhaanta ma laha anigana hadda kolley waa sii wadi doonaa subantigaas si aan ugu sii kuurgalno meelaha u dardaran iyo si mid iyo meelaha ugu roonba runtii marka waxaan ku aragnay galkaa wax qalqalkaasna geliyey oo wigisaa u leexday galka hadda beerta cidii tacbiraysa waa taas eladii miyaa masuwa diintiyaa fiican waa el aasi u baahan tahay wigisaa dhan laga heli awoodi hadda maanta ku samaystaan ma qabaan ee maalo ku guriyaan ama ay shaqaale ay ciidaas ku sir ay ay ku sameeyaan madirin ma haystaan marka waxaan leenahay degmada jallabsi xaalad harisaa ka jirto in gargaar degdega laga soo gaaraan codsanina bashir cabdul cusmaan warbaahinta cadaado baladweynaha golaha guurtida maamulka somalilan ayaa dacwad ka dhan oo ku saabsan muddo korrinta golahaasi ee laga gudbiyey saabiriin xasan maxamed ayaa faahfaahinaysa warkan siyaasiyiinta ku bahoobay madasha wadatashiga somalilan ayaa dacwad ka dhan ah ka gudbiyey golaha guurtiga somalilan una gudbiyey maxkamadda sare ee somalilan qoraalkan dacwadda ah oo ay soo saareen siyaasiyiinta ku bahoobay madasha wadatashiga somalilan ayaa waxa uu ku saabsan yahay inay kasoo horjeesteen go-aanka golaha guurtiga ay muddo kordhinta ugu sameeyeen golaha wakiilada somalilan waxa ay sheegeen in go-aanka golaha guurtiga uu yahay mid ka hor imaanaya dastuurka somalilan islamarkaana ay rajaynayaan in maxkamadda ay go-aan ka gaari doonto dacwadooda mid wuu soo dhammaaday kii qorigu ahaa kaas wakhtigiisuu dhammaaday kaasi ma jiro ka kale waxa weeye in sharci inay dhinaca siyaasadda uu shaqeeyo axsaabta murankoodu uu dhammaado golayaasha wakhtigood in lagu doorto munaadiinta tagaya sugaysaa isbeddelka oo siyaasadda iyo kursiga la wadaago ayay ahayd tiina way fashilantay waxaanu jira haddaba dariiqa keliya hee bannaani sida axsaabtana mudaaharaad u yeedhi mayno oo dad wixii soo baxa odhan mayno waxaanu u eeraynay maxkamadda sare maxkamadda distooriga ah inay dib u eegto go'aamadan ay gaadhayaan guurtida khaasatan guurtida oo guurtida waxaanu aragnay inaanay sharci ahayn iyada laftigeedu waxaan sharci ahaynina sharci ma samayn karo dad muwaadiniina bay ahaa shan iyo toban laba labiyo labaatan sannadood bay gaadhaysa marka iminka lagu daro muddadan loo kordhiyey labiyo labaatan sannadood shan sannadoodna waxay waxay idin afar qolo isbedelaan afar qolo guurtiya in isbedelaan oo aynu kolba qolo ku eegno waxaynu ognahay iminka inay dhaxal marayso sida golaha wakiilada haddii ay joogaanba kuwii hore marmar siday ahaan lahayd kuwii xataa ma joogaan waa ogtiin waa maqaarsaar maxkamadda waxaanu ka codsannay waxaanu u gudbinay dacwad aanu kaga- kaga soo horjeedno guurtida iyo sharciyaddeeda ay ku fadhiday imanka iyo go'aanka ay gaadhay iyo sharciyaddiisa taasaan maxkamadda dastuuriga u bedinay- u- u gudbinay waana dow uu- oo dastuurka uu bixiyey in maxkamadda dastuurigaa loola eerto wixii dawladda iyo golayaasha lagaga cabanayo guddii wuu naga qabalay guddoomiyuhu siduu darsayaa jawaabteedana waa ka suganaya wakhtigu ka qaadaya dacwadda cid kasta oo wa- tabanaysaana waa u bannaan tahay maxkamadda sare waa marinka keliya waxaan aanu muwaatin magac kasta aan la baxo distoorka ayaa isiiye xaqa ah inaan hadli karo inaan sabaabuli karo inaan si galis gudro kaasa isiiyey
dhegaystayaal warkii habeennimo aad kala socoteen raadiyo cadaada intaas ayaan kusoo gebagabanaynaa anigoo mahad nurre axmed ayaan la socodsiinaya liibaan cabdi ciise ayaa farsamaynaya tan iyo intaan warkaankiisa kale ku kulmi doono nabadgelyo